kulan wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka haweenkeena oo toddobaad kasta xilligan oo kale aad ka dhagaysataan redio himilo barnaamijka haweenkeena waxaan kusoo qaadanaa muwaadiican isleenaha waxa ay ka hadlayaan ama macluumaad u kordhinayaan haweenkeena soomaaliyeed igisoyaal ka mid ka mid ah haldoorada dumarkeena si innaga iyo jiilka inaga dambeeyaba ugu noqoto dhiirigelin toddobaadkan waxaad ku maqli doontaan ilmaha marka horeeto afartan baxa oo kale marka uu cunuga la keeno barkadaha waaweynaa ku yaalaan barkadahaasaa biyo kulu loogu shubaa barkadahaas waxay leeyihiin marka biyo oo inta ay liqaan haddana ay soo tufaayaan waraysi ku saabsan xarun nasiino iyo daryeel loogu sameeya carruurta oo muqdisho laga furay iyo sooyaalkeedii nololeed ifraax axmed oo ka shaqaysa awoodsiinta dumarka iyo ciribtirka f j m-ka tabintii soo saaristu anigoo hanaa maxamed farsamadu waa ibraahim cali soo dhowaada dhegaystayaal
xarunta qur-aansaarka iyo daawadhireedka ee caynul caafiya cayuununaaska dadkeena cadaajoo noloshooda cadibaa culimo caynadooda taqaano rabbi ciribjarkooda ku ciseeyey caynul caafiya ku caano ciiddeenna ugu haysatee codkeenna maqlo iminkaba u ciribsada cudur weeye baabasiirku dadku ay ka cabtaanee dawadii cirib tiri laheedoo caynadiisa baabi'in caynul caafiya casri iyo leel idinku caawinaysay codkeenna maqla oo iminkaba u ciribsada caam ahaan umlasibiyaanka dumarkeena cadibaa iyo cadawareerkaba dawooyin cudoon oo dhaqso u cirib jara caynul caafiya casri iyo leel idiin diyaarisee codkeenna maqlo iminkaba u ciribsada xarunta caynu caafiya cudurrada idinka daaweynaysa waxaa ka mid a isha jinka sixirka galaha umursibyaanka caadawareerka iyo baabasiirka waxayna xaruntu idiin diyaarisay toobin casri ah iyadoo dumarka ay toobayaan haween aqoon durugsan u leh halka raggana diyaar ay u yihiin rag khibrad u leh cudurradaasi waxay xaruntu idinkaga daweynaysaa dawdhireed freesh ah iyo qur-aanka kariimka qaybta qur-aansaarka waxay xaruntu dadka qur-aanka ugu akhrinaysaa laba qaab oo kale ah qur-aanka oo idil oo qofka lagu dhammaynayo boqol afariyo tobanka suuradood iyo qaybta ruqyada sharciga ah sidoo kale xarunta caynul caafiya dadka qoysaska ah iyo kuwa soo gaari waaya xarunta waxay u diyaarisay culimo heegan ah oo goobahooda ugu tegaya dawooyinka ay xarunta caynul caafiya idiin hayso waxaa ka mid ah dawaa caafiyaad lil baabasiir oo loogu talagalay in gebi ahaanba ay baabasiir ka tirtirto dawaa macjuun ekfeshin oo iyana lagula tacaalo infekshinka ama galaha dawada umulsibyaanka oo tayadeeda la xaqiijiyey haweenkii qaatana rabbi uu ugu sahlay inay uur qaadaan iyo saliido taya leh oo loogu talagalay madaxa saliidda asli waxa ay bixisaa timaha waxaanay timaha ka ilaalisaa googo'a daadashada agoolka waana ay madoobaysaa timaha halka saliidda dawo ay dawo u tahay madax xanuunka goonjabka hurdala'aanta madax wareerka weliba saliidda dawo waxa ay dejisaa madaxa xarunta caynul caafiya waxay ku taallaa agaarka isgoyska balaagsi gaar ahaan dhinaca waqooyi ee raacsan xaafadda shirkole wixii faahfaahin intaasi dheeri ah fadlan ka wac eber lix hal sideed siddeetan iyo kow siddeetan iyo sagaal toban ama eber lix hal sideed eber sagaal eber sagaal eber sideed
isku soo laabad wanaagsan goordhow ayaan idiin bilaabi doonaa waraysi ku saabsan xarun nasiine iyo daryeel loogu sameeya carruurta oo muqdisho laga furay balse markan sooyaalkeedii nololeed ifraax axmed oo ka shaqaysa awoodsiinta dumarka iyo ciribtirka f j m-ka muqdisho ayay ku dhalatay kun sagaal boqol siddeetan iyo sagaalkii dalka irelan ayay ku nooleed muddo sanadkii labada kun iyo lixdii ayay dalka dib ugu soo laabatay labada kun iyo tobankii ifraax ayaa shahaado la xiriirta rabshadaha ku dhisan jinsiga ka qaadatay xarunta center for international development tobabar kale oo ku saabsan ilaalinta carruurta ayay ka qaadatay c y c iyo n c p sanadkii labada kun iyo sagaaliyo tobankii ololaheedii joojinta gudniinka fircooniga f j m-ka dalka irelan ayay ka aasaastay xarun dhalinyaro ifraax oo u ololeysa horumarinta haweenka ayaa ah aasaasaha iyo madaxa hay-adda ifraax foundation ifraax axmed ayaa degdeg uga jawaabtay arrimaha caafimaadka gaar ahaan kuwa la xiriira ka hortaga f j m-ka mararka qaar danyarta bulshada ayay cod u noqotaa ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid ayaa kula soo shaqaysay la taliya jinsiga marka la gaaro labada kun iyo soddonka waxay ku rajo weyn tahay fulinta qorshe lagu ciribtirayo caada dhaqameedka gudniinka fircooniga sidoo kale mashruuca global media combain foundation ayay xiriir shaqo wadaag la tahay waxa ay ka qayb gashay dooda iyo shirar ka dhaca yurub iyo dunida kale lana xiriira arrimaha xuquuqda aadmiga ifraax axmed ayaa ku guuleysatay sameynta filin loogu magac daray gabar ka timid muqdisho xambaarsanna taariikh run ah oo ku aadan dhibaatada gudniinka fircooniga iyo awoodsiinta dumarka dalalka beljimka iyo morocco ayaa lagu duubay intii u dhexaysay oktoobar iyo februaayo sawirka fanaanada maryan mursal oo kamid ahayd hoboladii waaberi ayaa loo doortay halka ay jilaayaasha kamid ahaayeen barqad cabdi iyo ajanoomi king oo ah amerikan abaalgudyadii ay heshay abaalmarinada ay heshay waxaa ka mid ahaa abaalgudka bini-aadanimada haweenka afrika labada kun iyo shan iyo tobankii african excellency award oo labada kun labiyo tobankii ah iyo african business and excellency awards oo labada kun koob iyo tobankii ay qaadatay irish parliament for contribution to irish criminal justice bill for f j m lord moyer civil citizens award labada kun lix iyo tobankii ayay ku guuleysatay iyo people of the year awards oo ay qaadatay labada kun sideed iyo tobankii
baxnaano hosbitaal badigoodba cudurrada neerfayaashu ku beegmo bini'aadamka noloshiisa beegsado badanka iyo jidhkaba baawarkiisa lumiya bisinka iyo tabaaragga boqor hanaga badbaadiye baxnaano hosbitaal baa loo bineeyo biidnilaahi basiidkaaga bogsiinaya brobleemka nafsiga ruuxuu ku baahoo isku buuqu ku bataa dadkana ka dhex baxo bannaanjoog inuu ahaado keligii u bogaayaa badbaado allah baxnaano hosbitaal baa bushigiisa baxnaaninayee iminkaba ula boqoola bulshada cudurrada ay la bukooto basarkooda la bixin waayo qarashaadkuna kaga baaba'aa sidii ay uga baanan lahaayeen boqor hanaga badbaajiye baxnaano hosbitaalba boqolkiiba boqol inuu ka baaro basiid uga bogsiiyaa ballan ku qaaday barofesoro dhakhaatiir ah oo aqoontoodu badan tahay bukaanada baxnaanintooda loogu bogo boqorna gacmahoodu barakeeyey baxnaano hosbitaal baa ku boromooso boqolkiiba boqol bulshada ugu bogtay baxnaano hosbitaal waxa uu kaa daweynayaa cudurrada neerfaha ku dhaca oo ay ka mid yihiin daweynta lalilmada daweynta carruurta kafka ku daaha ee aan hadli karin xanuunada qalalka istaroogga daweynta madax xanuunka joogtada gonjabka iyo daweynta dhabar xanuunka dhammaan cuduradaas waxaa kaa daweynaya dhaktar xaaris cabduqaadir sheekh maxamuud oo ku takhasusay xanuunada neerfaha iyo daweyntooda wuxuuna adeegsanayaa mashiinada kale ah mashiinka lagu baaro muruqyada la xiriira neerfaha mashiinka kabaabiyada mashiinka lagu baaro suuxdinta iyo qalalka mashiinka lagu baaro cabirka dhagaha mashiinka lagu baaro xanuunada aragga ee neerfaha iyo mashiinka lagu baaro dhaawacyada firirka waxaa kaloo isbetelku kaa daweynayaa cudurrada uurku jirta beerka kaadibaxsadka neefta ama burukiitada iyo saxaro dhiigga baxnaana hosbitaal waxaa ka howlgala dhaktar yaxyo shoole oo qaabilsan cudurrada carruurta iyo quudintooda waxa uuna carruurta kala tacaalayaa mataga joogtada ah fuuqbaxa miisaanyarida calool xanuunka iyo calool fadhiga dhakhtarku waxa uu si gooniya u adeegsanayaa mashiin casri ah kaasoo loogu talagalay in lagu baaro gaas calooleedka iyadoo aan lagaa qaadin wax saxaro ah sidoo kale waxa uu dhakhtarku isticmaalayaa kaamirada caloosha isbitaalka baxnaano waxa uu ku yaalaa inta u dhexaysa isgoyska soobe iyo fila baydhabo gaar ahaan dhanka qorax udhac wixii faahfaahina ka wac nambarada kale ah eber lix hal saddex afartan iyo sagaal eber eber konton iyo shan ama eber lix hal saddex afartan iyo sagaal eber eber lixdan iyo lix
markan aanu imaano falanqaynteenna waxaa magaalada muqdisho laga daafuray xarun ku cusub waddanka kaasoo loogu gaar yeelay inay wakhti ku qaataan carruurta iyo waalidiintooda waxaana xaruntani oo lagu magacaabo mahadiya beby sba ay carruurta u samaysaa masaaj dabaal iyo xaflado waa xaruntii ugu horreysay ee nooceeda ah oo muqdisho iyo dalka guud ahaanba laga furo sida ay noo sheegeen maamulka xaruntan oo aan booqanay waxa ay marti noogu yihiin barnaamijkeena toddobaadkan waxaana aragtidan cusub ee xarunta nasiinada iyo daryeelka carruurta ka waraysanay aasaasaha xaruntan xirsiiye cabdulle waxa ay ugu horreyn inoo sharaxaysaa waxa ay qabtaan mahdiya bebi sbaa waxa waaye ganacsigii ugu horreeyey ee laga furay horta soomaaliya khaasatan afrika ooyuusan maaragtay ku badnayn waxaana la furay oo la aas aasay labadii kun iyo labaatan iyo afartii ayaa xarigga loo jaray waxyaabaha ay qabato waxaa ka mid ah caruurta laba sano ilaa iyo afartan baxa ayay waxay u diyaarisay goob loogu dabaal siiyo ilmaha oo ma aragtay murqaha iyo jirkiisa uu cunugka ku kala baxbaxaayo waxyaabihii hore oo dhaqankeena soomaaliya ahay oo hadda dhaqankii uu suulay ayaa dib loo casriyeeyey marka maamada markay umushi ku jirtay ilaa ilmaheeda shan bil lix bil ay ka gaaraan waxyaabihii lagu sameyn jiray waayo hadda waxa oo loo casriyeeyey oo loo sameeyey marka ilmahana caafimaadna way ka dareemayaan faa'iido oo jir ahaaneedna way ka helayaan waxaa kaleeto ay qabataa maadiya baby sba ilmaha marka horeeto afartan baxa oo kale marka uu cunuga la keeno barkadaha waaweynaa ku yaalaan barkadahaasaa biyo kulul loogu shubaa barkadahaas waxay leeyihiin marka biyo oo inta ay liqaan haddana ay soo tufaayaan waxyaabaha jimicsiga camal u sameynaayo waxawaaye biyihii ayaa ilmihii ku dhacdhacaayo oo ma aragtay hoos ka soo baxaayo oo cunugii ku dhadhadharbaaxaayo markii biyahaasoo qandace cunugii marka qoortaa waxaa looga xiraa balastig loogu talagalay banooni yaroo qoorta loogu talagalay inuusan uusan quusanin markii marka biyahaas ilmaha uu ku dabaasho isagana biyihiiu ku dhex jiraa luguhiiu taagtaaga gacmiyuu taagtaaga biyihiina way garaacayaan wuxuu noqonaa marka cunuga dhanba jirkiisii iyo murqihiisii way kala furfurmayaan markaas waktiyaa loogu talagalaa waktigiisa markii la gaaro oo biyaha laga bixiyo haddana waxaa la saaraa miisa u diyaarsan masaajaa loo sameeyaa saliido loogu talagalay ilmaha in lagu masaajeeyo oo ma aragtay jirka ilmaha iyo maqaarka iyo intaba u fiican ayaa haddana masaajaa loogu sameeyaa waa loo dariigaa waa la masaajeeyaa markaas halahaas markii loo dhammeeyo hooyadii oo diyaar u ah oo cunugii ilmihii keentay waxaa loo diyaariyey kursi yaroo raaxa leh kursigaasay ku fariisanaysaa ilmaheeda naasay siinaysaa siduu u kala dhaco waxawaaye isbedel weyna ilmihii ku imaanayo waxaa kaleeto jirto qaara waxay samaysanayaan afartabax xaflad ah waa loo diyaariyey waa kuwaasaa ma aragtay meelaha quruxda badan lahoo loo diyaariyey waxaa loogu qoraa magacooda waxaa loogu qoraa afartan bax hadday yihiin haddii dhalasho ay tahay sanadka hal sano jir laba sano jir xafladaas oo kaleetana waa loo sameeyaa marka waa meel ilmaha kobacooda dhinaca caafimaad haddii la yidhaahdo iyo ma aragtay dhinaca oo nafis ahaanba ilmaha ay ku farxayaan ay ku faraxsan yihiin ba waa loo diyaariyey waxa waaye marka ilmaha saas oo kaleeto waalidiinta ay u keensadaan waxay sameeyaan sawiro ay la galaan sawiro xusuus ayaga ayaga qaar aan sawiro rabinna way jiraan oo waalidiinta isku mid ma ahan qaarna sawiray ka qaadanayaan oo ilmahan hadda markii oo hal sano jir loo sameynayey xafladii ama afartan bixii loo sameynayey sawiradii aabihii labadii cunugo ama ka yaryare ka waaweyneed hooyadii faamiligii wixii oo dhan ayaa haddana meesha xaflad yaroo kooban ku samaysanayo kadibna waxawaaye shaqooyinkaas la qabanayo waxaa diyaar meesha ku ah marka qolada kaamarooyinka diyaaryay u yihiin hadba sida ay dhahaan hana loogu sameeyo wixii video ah video looga dhigaa wixii sawiro ah sawiraa looga dhigaa waxaan meesha ka maqnayn qaybta macmacaanka ah oo ayagana ay dalabka sameysanayaan ay dhahayaan waxaan rabnaa doolasho waxaan rabnaa keek waxaan rabnaa toortaha oo ma aragtay magaca ilmaha lagu qoraayo haddii laba dabaq ay tahay haddii hal dabaq ay tahay hadba wixii markaas dadkaas ilmaha u sameynayo xafladda wixii ay raboodaan ayaa haddana loo dalbaa marka markaan isku soo wada duubo waa meel loogu talagalay ilmaha iyo hooyada iyo aabbaha in ay ku nafisaan ay ku farxaan ay ma aragtay intay gurigooda kasoo tagaana meeshaan yimaadaan ma aragtay ay ku raaxaystaan
sidee ku timid fikradda ah in aad furtaan xaruntan caruurta loogu gaaryeelay runtii fikraddan waxay ku timid horta turkiga ayaan aan kusoo aragnay markaan turkiga kusoo arkay gabadhayda ayaa gabadheeda afartan bax u sameynaysay labada kun labaatan iyo labadii marka meeshaasaan horta fakerka ka qaatay juhdiga waxaan geliyey sidii loo furi lahaa ganacsigan soomaaliya ma yaallo wax ay u baahan yihiin waaye ilmihii waxa ma aragtay aniga dareenkayga aan u arkay wax ilmahana caafimaad u ah baahi ganacsina ay jirto wadankana nabadgelyadiisa iyo horumarkiisana qayb weyn ka qaadanayo marka sidaas ayay waxay ku dhalatay in labadi kun iyo labaatan iyo labadii ilaa iyo xilligii la furay oo daaha laga furay la xarig jaraybo juhdigaas la gelinaayo oo laga shaqaynayo waxyaabaha fakerka kala dhalinayo ah waxay tahay markaa aan arkay ilmaha sida loo samaynayo runtii markii hore dhaqankeennii hore soomaalida ilmaha waxawaaye waa loo masaajeyn jiray biyo kululaa loogu qubeynaa saliidaa korka loo marinaa kabacdi dabqaad weynaa ama aragtay luubaan iyo ama asoo keligiis e xataa ama uunsi wax uun ilmaha markaas jilbaha hooyada intay ay hoos ka gashato ay ku dabooleysay wuxuu helayay marka dayrimaad uu helayay kii oo la casriyeeyey waaye markaa horena saliidaa loo marinaa waa la daliigaa biyo kulul oo ma aragtay dharbaaxayo oo biyihii kululaayo jirkii ku garaacayo tubadii biyihii jirka ku garaacayso kadib markuu kasoo baxana haddana hawo kululaa loogu furaa qolka kulayla looga dhigaa waa loo masaajeynaa haddana mar labaad sidaasoo wuxuu ku noqonayaa hiddihii iyo dhaqankeennii hore hooyada ilmaha markay haysay ee u qubeynaysay ee saliid u marinaysay ee u daliigaysay kii oo la casriyeeyey waaye oo casrigaa hadda labaatan labaatan iyo afar labaatan labaatan iyo shan ku socdo yaa lahaa aragtidan marka in xamar laga furo aragtida waa la isku dardarsaday family wuxuu kasoo jeedaa oo ganacsate ah marka maadaama faamiligii faamily ganacsi uu yahay waxaa la isku dardarsaday ganacsigan hadduusan soomaaliya oolin ilmaha soomaaliya yaalane iyo ilmaha hadda ay dhalayaan gabdhaha yaryarka ay dhalayaan inaynan helaynin in ay ma aragtay loo jimcinaayo aynan helaynin oo gabdhihii awal hooyooyinkooda ayeeyaashooda ahaan jiray laakiin hadda wax walbaba waa iyo waxaa laga dhigay fudaydaa laga dhigay hooyada waxaa laga yaabaa inaynan guriga gabadheeda ama guriga wiilkeeda aynan ma aragtay aynan dhex deganayn oo laba meel la kala degan yahay ilmihii yaryarka ahaay marka maadaama gabadhii aynan u masaajeynaynin aynan saliid u marinaynin aynan waxaan u garanay inaan ka samayno marka barnaamijkan ganacsigan noocan ah in oo arrintan ay soomaaliya ku fiican tahay ilmaha hadda kadib dhalanayo iyo ilmaha hadda yaryarka ahna ay u tahay mustaqbal caafimaad markaan dhakhaatiirta la tashanay dhakhaatiirta waxay noo sheegeen ilmahaas inta badan waxay dhaheen waxay waxaa jiro ilmo sida ay sariirta iskaga jiifaan murqahoodii oo dhanba iska jilcay oo murqahoodii exercise aanan loo samaynaynin marka waa jimicsi exercise oo kaleeto waaye in ay ku dhex dabaashaan biyahaas marka murqihiiyaa ilmihii u dhalanayo murqihii markii ilmihii ay u xoogeystaan maskaxdiina saasoo kaleeto way jirkiia ka mid tahay ilmihii marka wuxuu wuxuu noqonaa ilmo oo oo lasoo masaajeeyey oo jimicsi galay oo murqihii iyo xubnihii u kala furfuran yihiin wuxuu ka badbaadayaa in uu iska ahaado ilmo sariir iska jiifo iska ahaado oo muruqiisiiba aan hadhow markii socod barad camal uu noqdo ilmahaas ma qabanayo lugihiisa dhulka ma qabanayo laakiin markii la keeno ma aragtay dhowrkii biloodba hal mar masaajkan oo kaleeta loo keeno jirkiisa iyo murqihiisa iyo wixiisa way isa soo celinayaan way buuxsamayaan marka sidaasoo fakerkaas uu ku yimid in aada loogu baahan yahay qaab noocee ah ayaad ugu adeegtaan macaamiisha runtii macaamiisha si qurux badanaan ugu adeegnaa waxaa loo sameeyey telefoon ay kala soo wici karaan waxaa loo sameeyey instagram waxaa loo sameeyey bejaj oo oo facebook ah waxaa loo sameeyey ma arag tilmaamaha meesha uu ku yaalo oo hadda meeshan wuxuu ku yaalaa banaadir mool qeybtiisa labaad marka markayna soo wacaan waa la liisgareeyaa qofka saacadda ay imaanayso mar mar saf dheeraa lagu jiraa waa la kala horhoreeyaa marka qof kastaba waxaan ku qancinaa in maanta markay soo wacaan berri oo kaleeto hadduu buuxo waxaan ku qancinaa berri waa buuxiyaa saa dambaan kugu qoraynaa marka waa lasoo bukinaystaa waa ma aragtay taleefonkaasna waa laga bukineeyaa maxaan ku idhaahdaa waana loo yimaadaa marka dad waxaa jiro xoogoo degdegayo oo dhahayo liisadiioo buuxdo berri ma ahaan karno marka ayagana waxaan gelinaa liiska oo sugitaan gelinaa qof waxaa laga yaabaa oo maanta isqortay inay baaqato marka maadaama ay qofkaas baaqatay qofkan oo fadhiyey oo weyt listiga ku jiray aan haddane aan u gudbinaa marka macaamiisheena waxaan rajaynaynaa inay nagu faraxsan yihiin si fiican aan ugu adeegnaa adeegeen waxaa kaleeto ka mid ah qof kastaba sidou rabo in loogu adeego macaamiisheenna qaar waxay ku dhahayaan annaga bes waxaan rabnaa afartan bax biyaha iyo waxaan rabnaa ma aragtay inaa aan ku dabaalano cunugayga in la ii dabaalsiiyo wax kaleeto ma rabno qiimihiisaa loogu dhufanaa qaar waxay ku leeyihiin bes afartan bax xaflad bes aan rabnaa biyaha ma rabno marka qof kastaba hadba sidii ay dalbato ayaan aan aan ugu adeegnaa qof wuxuu ku leeyahay biyihiiyaa ilmaha la ii gelinaa xafladdii afartan baxaa la ii samaynaa wixii oo dhanaa la ii samaynaa marka qof kastaba sida iyada wax u rabto ayaa annaga waxaan ku qasbannahay macaamilkeenna siduu u rabo inaan ugu adeegno waayahay markii aad furteen xaruntan falcelin noocee ah ayaad kala kulanteen bulshada horta markii la furay ee, dad badan badan ee, waxaan meediyahay ma iska yaalaan hadda horumaraa la gaaray wax walbaba qof kastaba taleefonkiisa oo ka dhex arkaya ilmaha qaarkood way kala dhiirisan yihiin ilmo waxaa arkaysaa markii biyihii saas loo dhex dhigay ooynaayo oo biyaha diidaayo oo qaylinaayo iyo waxaa arkaysaa ilmo biyihii uba baahnaayba marmarka qaarkood biyaha dhexdooda ku dhex hurdaayabo oo biyahan ka garaacayaane marna xagga geynayn marna xagga geynayn uu ku raaxaysanaayo marka dadka in la baro oo hooyooyinka la baro oo la yidhaahdo ma aragtay e, e, e, ilmahaada keen jimicsi ay u tahay waxaan lacagtaan maalaa yacni lacagaha iskaga baxaan waxaa ka muhiimsan ilmahan in oo ma aragtay caafimaadkiisa laga fekero marka dadka aaday ugu faraxsan yihiin aaday ay tay u yimaadaan qaara daawasho u yimaado markay arkaan sida wax loo qabanayo kabacdi way usoo tabaabushaystaan haddana ilmahooday keensadaan falcelinta ka imaatay waxa waa in oo oo baahi jirtay annaga aan aan samaynay ma jiraan wax caqabado ah oo aad kala kulanteen furisteeda iyo bulshadaba caqabadaha hadda ma aragtay eh, tasiilaadkii oo iska qaali ah ma ahane hadda caqabado oo ma aragtay ganacsigan hortaagan ama caqabad ku ah ma lahan laakiin waaba qarashaadkii kirooyinkiyaa iska qaali ah korontadiyaa qaali ah wax walbaa qaali ah laakiin waxaasna dadweynahaan la qabnaa wax oo oo oo oo ganacsiga keligiis u ah ma ahan bas caqabada aan leeyahay caqabad waaye in ay fahmaan hooyooyinkeenna oo gabdhaha in ay fahmaan ee, ilmahan haddii geedkan loo keeno barkadan la geliyo oo ku dabaalayo caafimaadka uu ka helaayo sidee waaye inay fahmaan waayahay maxay tahay ujeedada aad ka leedihiin xaruntan mahdiya isbaa ujeedada mahdiya baby sbaa waxa ugu weyn horta ganacsi waaye wax walbabo marka ganacsi ahaan loo fiirinayo juhdi badan iyo fikir badan iyo daraasaad badan ayaa laga sameeyaa saan kuu sheegay labada kun labaatan iyo labadii fikirkaa nagu dhashay ilaa iyo labaatan iyo afartii laba sano waaye labadaas sano waxaan ku jirnay daraasaad haddii la keeno ilmaha sidee u arkayaan sidee loo baahnaan karaa waxaan isla garanay in ma aragtay eh, loo baahan yahay marka waxa waaye kolley ganacsi oo oo oo- oo aan rajaynayno inuu guulaysayo waxyaabaha eh, loo sameeyey oo loogu dhaqaaqay oo lagu fekeray waxa waaye kow in faa'iido laga helo laba faa'iido labaad inay eh, ka helaan ilmaha yaryarka ah eh, iyo hooyooyinkoodaba faamiliga in ay ka helaan si fudud in ilmahooda jimicsi loogu samaynayo si fudud in ayaga ay xataa ku dabaal baranayaan ilmaha labada sano jiroo kale way ku dabaashaan ayagaaba biyihii raadinayo laba jiraa ugu weyn ee, iyo wixii ka yaryar waaye qaarkood ayagaaba arkaysaa oo dabaalanayo oo ma aragtay biyihii gacmihii kor u taagtaagayo oo rabo marka in dadweynihii iyo faamiliyaashiin ay ka faa'iidaystaan ee annaga ka ganacsi ahaan ganacsigeenna aan ka faa'iidaysano uu noqdo ganacsiga lagu guulaystay Ee, siduu ku baxay magacan mahdiya isbaa magaca mahdiya isbaa mahdiya waxa waaye gabadhii loogu magac daray meesha ayaa waxaa la yidhaahdaa mahdiya mahdiya is baby isbaa baby wa- ilmaha waaye isbaana dabaasha waaye meelaha lagu dabaashaa isbaa la dhahaa marka sidaasaa waxaa la iskugu aadiyey ganacsi kasta marka la furaayo magacuu leeyahay marka mahdiya waa gabadha meesha iska leh oo yar oo fakarkeeda lagu keenay oo iyada laba sano ee- ee- ee- ee labada kun labaatan iyo labadii ku dhalatay ee turkiga lagu soo afartan bixiyey magaceedii ayaa loogu magac daray baby sbaan waxawaa meesha ilmaha ay ku dabaashaan Ee, waayahay adaa u mahadsan tahay ee, ugu dambeyntii maxay tahay rajada aad ka leedihiin Ee, runtii ee, rajada aan hadda annaga leenahay waxa waaye hadda muqdishoa laga furay muqdisho waxaan rajaynaynaa in xarumo kaleeta aan ka furno Ee, waxaan rajaynaynaa in loo gudbo ma aragtay ee, ee, ee, gobollada meelaha muhiimka ah in loo gudbo oo laga furo in hadda annaga waxaan ka shaqaynaynaa ganacsata haddii la yahay waxaa laga shaqeeyaa horumarka wadankana waa la fiiriyaa iyo quruxda magaalada soo celinteeda ee ee quruxdeeda soo celinta intaas annagoo fiirinayno ayaan rajo weyn waxaan ka leenahay wadankana inuu dhismo ganacsiyadana ay dhismaan keennana uu ahaado ganacsigii ma aragtay ee- ee- ee- ee guulaystay oo soomaaliya oo dhan laga wada furay insha allah Urkan kugu qaaday, waxaan fal aragtay, dhibaatada kugu umulay.
aaday u mahadsantahay xirsiye cabdulle siyaad oo martiino ugu ahayd barnaamijka intaas ayaan ugu soo afmeerayaa intaan ku kulmi doonna barnaamijkan kulancayn ah nabadgelyo